waa hagaag waxaa inoo suurtagashay inaynu waraysi aynu leeyahno haddii aynu nahay bahda idaacadda wadajir radio ee atlanta ee dalka maraykanka cabdi cadow guddoomiyaha ururka dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya oo guud ahaan ka mid ah dadka sidaadka ah xubnaha uga ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya lixdiisa gobol bal cabdi cadow waxaa la waday wadahadallo iyo sidoo kale dubahisiisiin loo sameynayo maamulada saddexda gobol iyo lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya bal maanta oo ay axadi tahay waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka qabsoomay koonfur galbeed bal inooga warbixi
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantihiin bahda wadajir ee baydhabo runtii maantay waxaa joogay xildhibaano ilaa ku dhowaad toban xildhibaan gaaraya oo ka socday dowladda dhexe beryahanbana waxay joogeen magaalada baydhabo arrimaha ay u joogeenna waxaa ugu weynaay in ay isu keenaan labada garab ee lixda gobol iyo saddexda gobol si meeshaas awood qeybsi iyo heshiis isfaham ay uga dhexdheliyaan qeybaha hadda iska soo horjeeda ee siyaasadeed koonfur galbeed guud ahaan marka maanta runtii arrimaha arrimo waxay ahayn xasaasi ah kadib markii shalay labadii gelinba dood waqti badan qaadatay ay socotay ayaa maanta waxaa runtii lagu guuleystay in garabyada la isku soo dhoweeyo oo runtii heshiis dhaxalgal ah oo dadka runtii isu keenayana la gaaro
waan gartay cabdi cadow bal waxaad inooga warbixisaa heshiiskii maanta la wada gaaray yaa goobjoog u ahaa maamulada saddexda gobol iyo lixda gobol mise heshiiska weli waxauu yahay mid aanan dhicin
runtii heshiiska waxaa la rajeynayaa in maalinta beri ah la gebagabeeyo oo saxaafadda iyo bulshaweynta guud ahaanbana ay ogaadaan laakiin maanta waxaa goobjoog ka ahaa hal garab oo ah lixda gobol iyo xildhibaanada dowladda federaalka qaranka ka socda oo ayagana ka mid ahay guddigai dhexdhexaadinta ayagoo wakiilka ahay ee dowladda dhexe kuna hadlaya afka guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha taasoo daba socotay runtii heshiis ay shariif xasan sheekh aadan iyo guddoomiye jawaare oo matalaya dhanka lixda gobol ay magaalada muqdisho kusoo gaareen kaas ayuu runtii ee dhammaystir u ahay heshiiska maanta la gaarayna ilaa wuxuu ka kooban yahay toban qodob oo waxyaabaha ugu muhiimsanna ay yihiin in awood qeybsi ku salaysan guddoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo golaha wasiirada iyo xildhibaanada ku salaysan iyo in dib heshiisiin lala furo maamulka kumeelgaarka ee jubba shan iyo tobanka bisha soo sanadka soo socda bisha koowaad january iyo in odayaasha dhaqanka la siiyo xasaanad lamid ah tan golayaasha kale iyo in heshiiskan uu runtii ku salaysnaado muddada afarta sano ee maamulka uu jiro taasoona waxaa kaloo xusid mudan in meesha qodobada la isku hayay beryahanba ay kamid ahaayeen soo xulista golaha wasiirada iyo ku-xigeenada iyo baarlamaanka oo xildhibaanada dowladda dhexe ku jira ay qeyb weyn ka yihiin ayaga iyo odayaasha la wadaagaan taasoo runtii qodobkaasoo ahay waxyaabaha aadka la isugu hayay maantana heshiiska laga gaaray marka waxaan filaynaa in maalinta beri ah ee garabka shariif xasan iyo garabyadii maanta heshiiska wada gaaray si wadajir ah ay shir jaraa'id u qabtaan saxaafaddana ay ugu caddeeyaan iyo guud ahaanba shacabka degan koonfur galbeed waxyaabihii maanta kulanka kasoo baxay waan gartay cabdi cadow waxaa tahay qof in badan difaaci jiray siyaasadda maamulka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya aadna u taageersanaa bal maamulkii adiga aad taageeraysa ee lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya maxaad is leedahay fikirkoodii wakhtigan waa u bedelay wakhti la ogyahay in in badan ay maamulkan ay ku adkeysanayeen in aysan ka tanaasulin
runtii nasiib daro labaatankan sano soomaaliya siyaasadda ka dhex jirtay ma ahayn mid mustaqil ah madax bannaan oo soomaalida u madax bannaan waxaa gacmaha kula jira wadamada shisheeye gaar ahaanna kuwa deriska ayaa interestyo gaar ah oo soomaaliya ay ka leeyihiin baabeesha caalamku ay ixtiraamaysaa iyo dowladda federaalk oo runtii awood buuxda aan lahayn waqtiga hadda la joogo oo aad garan kartiin in ciidamo shisheeye ee wadanka amnigiisa ay gacanta ku hayaan iyo shakhsiyaad runtii ee aan ay u caddahay xilka markaas ay qabanayaan oo aanay wax mas-uuliyad ah iyo aragti dheerba ka lahayn mustaqbalka iyo madax banaanida iyo jiritaanka waddanka marka runtii arrimahan waa arrimo ku yimid caburin lagu sameeyey dadka shacabka ah waxaad ogsoon tahay in dad badan oo banaanbaxa ay la xirxiray qaar la dilay la dhaawacay xitaa waxaa aad xusid u mudan in maalintii la dooranayay shariif xasan sheekh aadan oo dadka shacabka ah ay isku geedaameen albaabkii laga galayay xaruntii shirka uu ka socday meeshaasoo banaanbax uu ka dhacay taayaro lagu gubay dad lagu dhaawacay baabuura lagu gubay dadna lagu dilay marka waxaad fahmi kartaa in dadka shacabka ah ee degan goboladan aysan ahayn rabitaankooda laguna dhisin saddexdan gobol rabitaan shacab laakiin ay tahay wax beesha caalamka ay wadato dowladda federaalka shakhsiyaadka hadda hogaanka u hayana aysan runtii maanta awood ee siyaasadeed oo ay leeyihiin oo ay ku difaaci karaan rabitaanka shacabka iyo qadiyadda wadanka aysan jirin marka waxyaabahaas oo isbiirsaday ayaa maanta kalifay arrintan laakiin waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi dheer oo laga rabo dadka soomaaliyeed si ay usoo ceshtaan midnimadooda haddaysan taas dhicinna runtii wadanka wuxuu uu qarka u saaran yahay inuu lumiyo ee madax banaanidiisa siyaasadeed
waan gartay cabdi cadow ugu dambeyntii adigoo soo koobaya bal guud ahaan wadahadalkii maanta iyo dubheshiisiintii xildhibaanada baarlamaanka ay ka wadeen gudaha baydhabo ay la yeelanayeen maamulka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya yaa goobjoog u ahaa maamulka lixda gobol oo ka matalayay dhanka heshiiska
runtii horta waxaa heshiiska ku qoran in garabka lixda gobol ay yihiin mucaarad heshiisa la gaaraya shariif xasan sheekh aadan oo dowladiisa sida meesha ay ku qorneyd ay ahayd maamul sharci ah taas waxyaabaha ay tahay in la xusay ka mid tahay tan kale su-aashaad i weydiisay haddaan usoo laabtay waxaa goobjoog ka ahay guddoomiyaha golaha guurtida malaaq xasan shuure maxamuud waxaa meesha joogay madaxweynaha lixda gobol mudane madoobe nuunow iyo ku-xigeenkiisa labaad oo asigana runtii kasoo jeeda shabeellaha hoose iyo dhammaan golihii wasiirada qeybo badan oo ka mid ah iyo golayaasha kale sida golaha baarlamaanka iyo qeybihii bulshada ee runtii taageeraha aadka u ahay maamulka lixda gobol intuba waa ay joogeen
ugu dambeyntii heshiiskan muxuu kusoo kordhin karaa guud ahaan reer koonfur galbeed soomaaliya haddii ay wada gaaraan maamuladii siyaasadooda isku diidaneyd baydhabo ee maamulada saddexda gobol iyo lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya muxuu faa-iido u leeyahay shacabkani
wallaahi runtii horta dhan haddii loo fiiriyo waxaa la dhihi karaa waxaa meesha ka baxay isqabqabsiga siyaasadeed oo runtii dib u dhigay goboladan dhanka kalena runtii waxaa meesha ku baaba-day rajadii iyo himiladii dadka shacabka ah waxaa kala dhantaalmaya shacab islahay oo isku dhaqan iyo isku deegaan ahay oo laba maamuloo kala gedisan oo ay ka dambeysa fikrad shisheeye oo runtii qoto dheerna meesha way ka muuqataa waxaa kaloo runtii ee heshiiska ka mid ah in golaha wasiirada iyo baarlamaanka lagu soo xulo awood qeybsiga ka kala imaanaya lixda iyo saddexda halka golayaasha kale sida ee wakiilada iyo agaasimayaasha lagu soo xulayo kartidooda iyo aqoontooda marka meesha waxaa ka garan kartaa in wasiirada iyo xildhibaanada aan loo shardinayn aqoon iyo xirfad meeshaas marka dowlad ahaan markaan ka hadalno runtii maamul tayo aan lahayn ayaa meesha sida hadda aan isleeyahay aragtideeda kasoo bixi kara kaasoo runtii marka aqabad ku noqon kara ee u adeegidda shacabka oo runtii aadka u dhibaataysan marka wixii kale oo oo kusoo kordhana dabcan waa isla arki doonaa laakiin waxay ila tahay maamulkan sida hadda uu ku socda in rajo aada u badan oo dhanka adeega bulshada iyo iyo dowlad wanaagga aanan hadda meeshaas laga rajeyn karinay ila tahay